asalaamu calaykum halkani waa madasha furan waxaad naga dhegaysanaysaan sagaashan hal sagaashan hal sagaashan dhibic hal f m iyo c j s f c a waa sabti shantii bishii sagaalaad labadii kun iyo lix iyo labaatan toddobadii fiidnimo hadahaayoo kale ayaan toddobaad walba hawada ku kulannaa toddobaad walba waxaad halkan ka dhegaysataan barnaamijyada kale ah diiniga miidda suugaanta udubdhaxaad afka hooyo iyo sooyaal waxaa kalood maqli doontaan barnaamij ku saabsan doorashooyinka gobollada alberta iyo british colombia haddii alla hawadoola oggolaado waxaad ku soo dhowaataan oon ku furi doonnaa barnaamijkeenna diiniga ahaa fadiilatu sheekh maxamed ducaale alasari masaajidka imaamka masjidul iimaan ee suuri b c jacaylka ilaahay la jecel yahay laba sababood labadaba way keenaysaa sababi waxa weeyaan dhammaystirka allah subxaana wa tacaala sifo dhammaystiran uu leeyahay oo sifaatulkamaal uu leeyahy wax sifo kastoo ilaahay ku sifaysan yahay alraxmaan waa allihii naxariisanayey alghafuur waa allihii dembi dhaafayey marka yani waa sifatulkamaal buu alla ku sifaysanyay sifaatka ilaahay uu leeyahoo dhan alcaziiz sifatu lciza alqadiir sifatulqudra allah subxaana wa tacaala sifaatkiisaas uu ku sifaysanyay sifatulkamaal baa la dhahaa waxay keenaysaa iyo jamaal iyo kamaal jacayl ilahay aad jeclaanaysay keenaysaa subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay loo jeclaanaya oo iyadana sababaya wanaaggu inoo galay iyo galladdu inoo galay oo markaad aragto ilaahay nimcooyinkuu ku siiyey caafimaadkuu ku siiyey caqliguu ku siiyey sida uu kuu abuuray wax fara badanoo aad haysato oo haddaase kow iyo laba aadan koobi karin waxay ka mid tahay waxyaalahaad ilaahay ku jeclaanayso somaarti marka qofku hadduu xitaa isagu isu fiirsado meel kaleba uusan aadin waxay ku tusaysaa weynida iyo allah subxaana wa tacaala sifaadka iyo waxyaalaha galladu u galay marka jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala waa waajib in ilaahay la jeclaado marka iyadaa asaas ah nebiga kalgacaylkiisuna salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi iyaduna waxa weeyaan waxay taabic u too raacsan tahay allah iyo subxaana wa tacaala kalgacaylkiisa iyo maxabada aynu jecelnahay leannu isagaa ina amray inaad nebiga adeecdo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo sunnadiisii qaadato oo aad ku dhaqantana waxay ka mid tahay kalgacaylka iyo allah subxaana wa tacaala jacaylka aad jeceshahay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii haddaad ilaahay jeceshihiin isoo raaca oo culimmadu waxay leeyihiin waa imtixaan qofkii dhaha ilaahay baan jeclahay waxaa lagu miisaamay oo miisaanka lagu saaray inuu raaco oo haddii ilaahay kuu roon yahay la socdo oo uu muxuu haytoy ku toosnaado sunnadii nabilahi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu in kuntum tuxibuuna allaha jawaab shardig waa maxay fattabicuuna iraac baa ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaas ku amraya nabilahi maxamed inuu dhaho marka nebiga jacaylkiisa waxaa ka mida waxa weeyaan in diintiisa lagu dhaqmo waxaa ka mida salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ka digay in laga tago wuxuusan samaynin inaan cibaado laga dhigin oo mararka qaar qofku nebigaan jecelahay salawaatuullaahi wasalaamu caleyh laga yaabo inuu waxyaalo aan nebiga hadyigiisa ahayn uu sameeyo isagoo markaa uga dhowaanaya rasuulka jacaylkiisa iyo haddii ilaahay kuu roon yahay iyo maxabadiisa uga dhowaanaya taasina waxay khilaafaysaa dee sunnadii rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu caleyh leannu qaabka loo jeclaanayo ama loo weyneynayo nebigaa ina baray salawaatuullaahi wasalaamu caleyh somalit marka waa wasiyada koobaad weye ama waa qodobka koobaad ee qofku uu iimaanka ku dhadhaminayo qodobka labaad ee iimaanka uu ku dhadhaminayo qofku waxa weeyaan waa inuu haddii ilaahay kuu roon yahay uu qofka u jeclaado walaalkii muslimka ah ilaahay dartiisa wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilah wax kale idinkama dhexeeyaan islaamnima idinka dhexaysa daacada ilaahay u samaynayaad ku jeclaatay iimaanka iyo sunnada uu ku toosan yahay baad ku jeclaatay taas qofka haddaad ku jeclaatana waxay ka mid tahay calaamadaha haddii iimaankaaga ku dhadhaminayso ee aad ku dareemayso saa darteed baa waxyaalaha laysku jeclaadaa waxyaana waa wax dabcigu keenayo oo qofka dabciga ilaahay ku abuuray baaba keenaya caruurtaada inaad jeclaato haddii ilaahay kuu roon yahay xoolahaaga inaad jeclaato waxa weeye hantidaada inaad jeclaato waxna waxaa keenaya waa ikhtiyaar baa la dhahaa waa inaad doorato adigu sida maalan ilaahay jacaylkiis oo kale waa ikhtiyaar adaa dooranaya inaad jeclaato awaamirta ilahay adoo qaadanaya soomaalida waxaa ka mid a qofka aad mu'minka ee khayrka ku toosa inaad jeclaasho inaad jeclaato ay ka mid yihiin ambiyadii ay ka mid yihiin culimadii ay ka mid yihiin dadkii khayrka iyo wanaagga ummadda ku dhex faafinaya soomaalida marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha qofku markuu la yimaado iimaankiisa oo dhadhanka yeelanayo oo waad garanaysaa xadiiskii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi toddoba ilaahay uu harin doono carshigiisa harhkiisa uu harin doono maalinka qiyaame oo xaaladdu adag tahay waxaa ka mid a laba qof oo isu jeclaaday taxaabaa fillaah ilaahay dartii bay isu jeclaadeen oo waxay isugu yimaadeen waxay ahayd allaah iyo jacaylkiisa iyo kalgacaylkiisa qodobka saddexaad ee xadiisku xambaarsan yahay waxa weeyaan wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaar waa inuu naco waxa weeye inuu gaalnimo ku noqdo oo haddii ilaahay kuu roon yahay sida uu nacayo in naar waxa weeyaan loogu tuuro oo dee dadka qaar marka xadiisku rasuulku la hadlayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa joogay saxaabadii rasuulka oo islaamnimada soo galay marka iyagoo kale way dareemayeen gaalnimaday ka yimaadeen iyo islaamnimaday ku jiraan marka xadiiskaasu waxa weeyaan si fiican bay u fahmayaan dadka muslimka ku dhashayna waxay u tahay iyagana tusaale si aad naarta uga cararaysoo kale gaalnimada uga carar soomaalida makhrajul ghaalib buu iska soo baxay oo dee markii saxaabadii la joogtay rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa saasoo kale marka qofku inuu gaalnimada iyo afcaasheeda iyo waxay keensanayso inuu u naco oo qalbiga uga naco oo uga fogaado sida uu u necab yahay ama uga cararayo in naar lagu tuuro marka de waad dareemi kartaa naar iyo halisteeda rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh in badan ka sheekeeyey waxa weeyaan inay muxuu haytoy ay imaan doonto qiyaamada iyadoo intaasoo malag intaasoo hoggaan wadata ama xadhig lagu jeediyo oo xadhiga intaasu malag ay hogaaminayso marka sidaad naarta uga cabsanayso oo aad ilaahay u weydiisanayso waqina cadaab annaar qur-aanka waxa weeyaan ducooyinka inabaraaya ka mid tahay baa rabaa qofku inuu gaalnimada iyo waxay keensanaysan uga cararo haddii aad agtiisa ku wareegto man xaala xawla alxima yani man xaala xawla alxima qofkii ku warwareega hareeraheeda yani yuushiku an yaqaca fiih waxa weeyaan wuxuu ku halis u yahay inuu ku dhaco haddaad xooga yaro fiifiiriso oo macaasida raacraacdo dunuubta raacraacdo waxaa laga yaaba inay kula tagto dunuub waaweyn ku gaarsiiso gaalnimo ku gaarsiiso saa darteed baa qofku inuu aad u taxadaro khaasatan dadka laga yaabo inay mar walba la dhaqmayaan dad gaala oon diintoodu rumaysnayn inay aad u baraarugsanaadaan in diintu ay tahay lama taabtaan oo diintiisa uu adkaysto marka waxaa la mida bidcadii oo qofku inuu iska ilaaliyo bidcada oo uga cararo sida uu u dhibsanayo in naar lagu tuuro iyadan waxay ka mid tahay xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo oo macaasidii shahawaadkii waxyaalahaasoo dhan laga qaadanayo ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu weydiisanaynaa inuu iimaanka dhadhankiisa macaani ina siiyo inagana dhigo kuwii ku sifooma sifaadkaas qof walban uu miisaanka isa saaro inta badan bilaadanku waxay aad muxuu ahaytoy u fiiriyaan dadka kale acmaashay samaynayaan iyo markay xadiis maqlaan hebel ay yaqaaneen ama heblaayo ay yaqaaneen ay ku dabaqaan bay isku dayaan laakiin waxaa taa kasii muhiimsan inuu qofku isagu isku fiiriyo oo uu fiiriyo bal xaguu ka soo gelaya axaadiistaas muxuu ka haystaa maxaa ka maqan muxuu u baahan yahay inuu ka shaqeeyo inuu heerkaa gaadho muxuu haystaa oo u baahan yahay inuu ku fara adaygo waa shay aad u muhiima weeye nebiguna cidduu la hadlayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waa inaka weeyaan haadaa wabilaahi towfiiq
ashaari imaamka masjidka iimaan center ee suuri ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo inagana haynagu anfaco
aamiin aamiin ilaahay hanugu anfaco xasanow saad sheegtay sheekha sheekh maxamed ducaale halkaad dhegeystigaal nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan c j s r c j s f c a iyo sagaashan dhibic hal f m waa sideeddii iyo toban daqiiqo waxaa dhowaan inagu soo maqan barnaamijyadeenii aad halkan ka dhegeysan jirteen toddobaad walbo barnaamijyadaasi haddii eebaha awooda la yidhaahdo waxa ay isugu jiraan barnaamijkii miidda suugaanta sooyaal afka hooy ka baro iyo udub dhaxaad hase ahaatee qadar yaroo ogeysiisa ayaan kasii horumarinaynaye barnaamijyadeenna haddii eebaha awooda la yidhaahdo qeybaha dhexda ah waxaan kusoo qaadan doonaa doorashada doorashooyinka ka socda gobolka alberto iyo gobolka british columbia doorashooyin kala duwan ayaa socdo british columbia iyo alberta laftirkooda waxaa ka socdo by election doorashooyin dhexdaal ah alberta afti baa ka socoto british columbiana doorashooyinkii dowladaha hoose ayaa ka socda waxaan rabnaa inaad nagala qayb gashaan oo aad fariin qoraala noo soo dirtaan text message taleefonka nambarkiisu waa toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex mar kale aan ku celinayaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo oo aad nagala qaybgeli kartaan naga soo waca barnaamijka taleefonkan wixii fariin qoraal ah doorashooyinka sida aad u aragtaan su-aalaha iyo wax walba waa idinla wadaagaynaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdee taleefonka waa toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex toddoba toddoba sideed toddoba sideed labo laba shan toddoba saddex haatanna barnaamijkii midda suugaanta ayaan jaleecaynaa axmed faarax cali iyo sheekadii dhex martay macalin axmed iyo gabadha iyo aabaheed dhegeysi haboon dhegaystayaal toddobaadadii ugu dambeeyey barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah islamarkaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad waxaa ka soo baxay wadaad quraan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadkaa inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood lixdan halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la odhan jiray macallin axmed maxamed aw ibraahim ow sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka degaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa toban tirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa laba gashaantimoodoo ciddii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanayd oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay nin xeelala-aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alifwaxmala looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma oggolaado halka wiilasha kale ay maalintii hal cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miidhan buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan laba tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba dharartii qur-aanka loo bilaabay kolkay laba sane ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo laba-iyo tobankii gu'ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macallin axmed kabihiisii iladay wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegey odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaas baa odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxaa alla ka keenay wadaadow runira kama naxiso waa tii lagu maahmaahay tukalana waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna waysgadiyaaye ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska iloow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay macallinkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde qorraxdiiba u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegey golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkusa waa kala kaane isaga kiisu warmo iyo farda ma ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allayleh iyaga ha ku aarsaw oo suuraduhu kala astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen boqol iyo afar iyo toban jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu hameenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu irdhooboo qalbigu aamin kala waayo ninba awlaxiisuu dagaal kula ordaayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan rijiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doonogii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibix siiyey wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo wadaadkii baa markaa haddiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgafsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taagay nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tiro ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiya kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayl iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaya dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu celi gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaarmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foobsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay ganniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedkiiyo xiniyaha jirka oo guranna laalaadi mar qurax ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geed wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeca allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegaba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambena waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah
kaasi wuxuu axmed faarax cali idaaja iyo sheekadii macalin axmed iyo gabadhii loo diiday ee uu ku ganay gantaallada ay hogaaminaysay ancaam cidnaba caadi ma ahayn waxaa ku soo dhowaataan waa kuma waa alfanaan cabdulqaadir abukar keyskey iyo heestii heestee ambiya
Thank you. fasbaysanba sidoo malin qaba welmeelay eedadiyo nafastaysanba sidoo malin qaba welmeelay ambag baano maqurkiyo arkayda dadka gulaay noocan maqurkiyo arkayda dadka gulaay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya ma urkiyo arkayda dadka gulaay noocan ma urkiyo arkayda dadka gulaay noocan ambiya ambiya ambiya ambiya dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay dhulug ba lahay ubadkiisa ma ma iluusan tahay waa tahay cabduqaadir abuukar kaskey iyo ambiyo haddaanu dhegeystayaal halkaa ku dayno halka aad nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegeysanaysaan c j s f c a iyo sagaashan dhibic hal f m waxaa kale oo aad axadda nagala socotaan c j s r com iyo sideed sideed dhibic shan f m magaalada edmonton ee gobolka alberta waxaanu idiin ballanqaadnay haddii eebaha awood leerada warbixin ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee inaan idinla wadaagno balse barnaamijyadeenii taxanaha ayaan weli ku guda jirnaa haatan waxaad ku soo dhowaataan qadar xayeysiisa
You are listening to CGSF 90.1 FM, broadcasting from Burnaby, British Columbia. There's an interruption to our regular programming, so please stand by.
halkaad xayeysiis qadarka xayeysiiska ka dhageysanaysaan waa madasha furan british columbia Eh, waxaa inagu soo maqan ah, barnaamijkeenii sooyaal oo aalaaba aan ku soo qaadanno taariikhdii bilowgii ah, dalkan kanada iyo xilligii reer yurub iyo dadkii dhulka horey u lahaa ee abo- orijinaalka dadka la yidhaah waxaa inoo soo diyaaraya inoona haya inana socodsiiya axmed baashe aan idinkala baxo idinka iyo mikrofoonka iyo axmed baashe